magaalada baydhabo gaar ahaan agagaarka isgoyska bengaga iyo weliba lagu hirgeliyey notaayada doy oo eh tomarkaas hirgelintii isku kaaladeen waxaana ku mid eh dhallinyarada iyo waxgaradka magaalada notaayada cusub ayaa u abda doonta adeegyada sharciga oo use qeyb ku eeyay waaxda qareenadan doodow eedeysanayaalka xarumo saldhigyada iyo maxkamado deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waliba munaasabada ku qeyb galay mas-uuliyiin sara oo ku mid eh wakiila ku dareeran wasaaradda cadaalada maxkamada racfaanka gobolka baay maamulka degmada baydhabo ulmaawudiin odayaal dhaqan iyo qeybo shaldowe bulshada waxaana ku mid eh mas-uuliyiinta iyo hubnoogii shaldownaya ku qeyb galay daafurka iyo waliba siede handhawaayana hirgelinta notaayada cusub iyo oona sharaxaad ku biyan sada markaas iyo muhiimanka iyiin adeegyadii goobda doonta bulshada magaalada baydhaba iyo deegaanada hooskoyow xafiiska nootaayada dooy sidayninkaxarga jareen madaxda geedka goobjoogtnay kale xafladan maybaa xafiiska qobado doone adeegyo nootaaye iyo adeegyo kale oo sharci dheeraadeh oo meeleraayos ay kumid yihiin adeeg qareen nootaayada iyo qobadaasoo xafiiska waxadiis kale oo adeegyo qareen ah sharci iyo kumid yihiin ilaa iyo meeleraayos uuna la shaqeey doona hay-ado shalduun dowladda iyo meeleraayos dadka privateke public iyo private buuna la shaqeey doona anoo ka daro may kale ka daray intii micnaha xafiiskan aysan diyaarsiinkayn dad sharciga habaradii oo sharciyo diin iyo maadib ku dhisan oo habaradii waxa ka bixin jaamacado meel raayste wadanka gudaasha iyo dibadda bale oo ilaa heer marka meel raayis ka filan aqoon weedan ilaa iyo meel raay khibrad ilaa aqoon ka filan iyo diyaarsiin leeyin oo dhalinyaro oo idan firfircoon wala deegaanka baahani dawladda baahanta noocyadin oo kale waaye in dhalinyarada wadansha wala ka kordhiyaano wal habaradaano wadanshoonan anfacan shalay markeeda dhaladaasi waalidka wakinga do-aaye ilaahay ka dalkay dadkii diintaan fa ilaaha kooweel markii leysa cmalo dowladda koonfur galbeed odayaalka dhaqanka dalaaliinta lankasta ka qiybgali mansab iya kasalaamano bacdusalaam nootaayo wayb ini la furo eed muhiim aw sharciga deegaanka oo eed leendabaqahaya oo laka shaqeeya oo kumid markii hore yaasalen sheegay boo jara jaranaho inii meelo lay efor lasko qorada jaray dhulokshal gada jaray hantuma guurtay ay guurtay bulokshal gadaay een eedanka ma nagaan dhalinyarada oo way buu firfircoonada iyo deegaanjo inii walahan baradan hatan way buu inii sharciga ka shaqeeyaan runtii dowladda hoos ahaan marwalba agaasimaha wahda dhulka oo hatanta goobjoogna oo leeya nootaayinkisa dhowan la shaqeeya marka dowladda hoos armawasay muhiimad gaareen lata iniyoonay guud ahaan isqaqabsiga dhulka iyo la yareeyo sharciyada lambaha sharcilaanta lakutaba wali araga jarnay dad badan oo isdaaweeyo warkata oo combyuterkii laku qora oo ad walkale anka taalna oo anina tangaka lahaa nin tangaka lahaa oo walkale wal adaayan lahay yaa la haroogi muddo marka hata alxamdulilah dadka baraarug badana sameeyeen horumar badana ninmogada antinoo taayooyinka baha ku ruraayaan horumarka dokumentiyada iyo sharciyada qururaas marka antaasay muhiimad gaara ningata marka ini baraka maalan ilaahay qabsigan oo yaraayaa haddii oo iska qabsi kooya ini dokumenti lakashaalbaha kor oo maxkaamada la jeeyay kor marka arrimagaasay muhiimad gaara ninglata insha allahu ka dowladda hoos ahaan weli lanaha nootaayada dooy edeeg badana lasinku baahanyi inaysan dadka degmadu ka taalaha kumid nagatay istii ambarada doonto macnaha wal oo lama taabtaanka oo lanku gudubaan u xeerarkaasi marka dhalinyar ahaanna dhiirigeliyaan iniyo meeleraayus bulshadii waa laka kordhiyaan sharciga qayb qaadadan dadka magaalada baydhabo degan boqolkiiba sagaalin sagaal sharci ma qabaan aan sheego fadaayan muhiimadda fahansiisa fadaayan waana tana dhaqangelisa fadaayan dadka horta ini sharcigana la bara waajib ada ka saaran waneeda bartalanka kiinkooy waligu galdan sheegta kubacdana toosida wadada saxda ay dadaa mar sideedin koofada marka walbadan ya taalan magaalada ambaahantan u tahay oo sharci ah booska sii wili binaawi saana aaminsana dee dabcan nootaayadooyi way ku sugaan insha allahu tacaala ama way ku madataha nootaayooyinka koonfur galbeed guud ahaan ku jara gaar ahaan waxay ka biirtay degmada baydhabo oo tumagnootahay hortaa ku jareen ee tumika adankanaadaas marka may rajeyna insha allahu tacaala in aad ilaaliyi doonto sharcigii wadanka anyaali aad ilaaliyi doonto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo waliba kabadada hayana xarumo notaayooyinka oo markaas iyo gobodayaan walyaaba bulshada muhiiman ee